degmada afmadow ayaa laga dhagax dhigay dugsi hoose dhexe oo lagu talagalay inay wax ku baran doonaan gabdhaha ku nool degmada afmadow dugsiga gabdhaha ee loogu talagalay inay wax ku baran doonaan ayaa waxaa hirgelinaya wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland iyadoo kaashanaysa hay-adda keer dugsiga cusub ee loogu talagalay inay wax ku baran doonaan gabdhaha gaarna u noqon doona ayaa la filayaa inuu wax badan ka bedeli doono xaaladda waxbarasho ee gabdhaha ku nool deegaanada jubbaland gaar ahaan kuwa ku dhaqan degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose kadib munaasabadda lagu dhagax dhigaya dugsiga hoose dhexe ee gabdhaha degmada afmadow waxaa ka hadlay guddoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada afmadow mudane cabdiraxmaan macalin cali waxaana uu ka warbixiyey muhiimadda dugsiga iyo faa'iidada u yeelan doona gabdhaha waxaa farxad weyn maanta noo ah degmada afmadow oo yeelatay maanta waxaan dhagax dhignay baan ka wada halkan waxaan dhagax dhignay iskuulkii ugu horreeyey ee abid laga sameeyo iskuul gabdha ay dhigtaan keligood dhulkaasna wasaaradda waxbarashada waxaana dhulka na siiyey dad reer afmadow ah ayaa na siiyey oo waalidiintooda dhinteen meeshan waxaan uga ducaynaynaa waalidiintii dhimatay allah u naxariistaan leenahay ajir iyo masxaran allah ka siiyo waxaan kaloo meeshan aan dadweynaha afmadow ka codsanayaa waxaa kaloo noo yaala isbitaal weyn oo loo oo wasaaradda bisha cas ay rabto inay halkan ka dhisto dhul intaa in la eg dad bixiyana waa u baahan lahay oo reer afmadow ah taa waxaan kaloo u baahan lahay iskuul kale oo xanaanada xoolaha iyo wasaaradda beeraha labadaba lagu baranayo waxbarashada xanaanada xoolaha ah iyo beeraha labadaba ayagana iskuulkaasna waa loo baahan yahay waxaan u baahan lahay marka reer afmadow oon u sheegayaa dhul baan u baahan lahay aniga qaybtaydaan ka qaadanaya hal dhul anaa bixinaya dhulka kalena waxaan ka rabnaa reer afmadow aan ka rabnaa